إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaare badan ayaa ka dhashay weerar nafurnimo ah oo duleedka magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamo maraykan ah iyo kuwo calooshoodu shaqaystayaal ah oo la joogay howlgallo kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ayaa ka kala dhacay gedo iyo jubbada hoose iyo muqdisho dagaallo u dhexeeya maleeshiya beeloodyo ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa bilaabay inay isku eedeeyaan qowmaluudnimo iyo jaajuusnimo walaayadda islaamiga ah ee jamaame ayaa dowladdiin ah waxay u qabatay qaar ka mid ah xoogsatada degmadaas oo ku dhaqan dowladda federaalka ayaa waxay doonaysaa inay dhaqaale xoog leh ka samayso ardayda magaalada muqdisho oo intooda badani ay sheegtay in ay ku dhaceen imtixaano laga qaaday hooyo waayeel ah oo raggii ay dhashay raqdood iyo ruuxood weysay kadib markii kenya ay ka afduubatay ayaa muujisay murugada arrintaasi ku reebtay bishan iskuullada dalka ingiriiska oo ay dhigtaan carruur muslimiin ah oo ay ku jiraan kuwo soomaali ah waxaa ka bilowday casharo ku saabsan qowmuluudka waddamada reer galbeedka ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen cudurka safmareenka ah ee corona oo weli ku sii fidaya intaa waa qodobadii warka u aaweynaa haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن khasaare badan ayaa ka dhashay weerar nafuurnimo ah oo duleedka magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamo maraykan ah iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaal ah oo la joogay maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya aad baad umahadsantaha cabdulaahi yaasiin jaamac wararka ku soo dhacay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo naga soo gaaray duleedka magaalada kismaayo waxa ay ku waramayaan in camaliyad nafuurnimo ah oo aad u xoogan maanta lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo isugu jiray maraykan iyo soomaali kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo milatari ka waday duleedka magaalada kismaayo camaliyadda nafuurnimo ayaa sidii loogu talagalay oo qorshuhu ahaa u dhacday waxaana ay bartanka ka gashay goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada huwanta ah ee maraykan uu horkacayo kuwaas oo khasaaro lixaad leh oo isu soo taraya soo gaaray ilo wareedyo mas-uul ah oo ay soo xigatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in camaliyadan nafuurnimo ay sababtay dhimasho iyo dhaawac oo lagu kala badan yahay marka loo eego dhinacyada la weeraray wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaray waxa ay sheegayaan in ciidamada bangarafta maraykanku uu tababaray laga dilay lix iyo toban askari laba iyo toban kalena looga dhaawacay camaliyadan nafuurnimo maraykanka marka loo eego khasaaraha soo gaaray ilaa iyo hadda xogaha la helayo waxa ay sheegayaan in afar sarkaal oo maraykan ah camaliyadan ay ku dhinteen mid kalena uu si xun kaga dhaawacmay waxaa jira gawaari aad u fara badan oo ku basbeelay camaliyadan ilaa iyo hadda wararka horudhaca ah ee gawaarida maraykanka camaliyadan looga gubay waxa ay gaarayaan ilaa iyo saddex gawaari waxaa xusid mudan in weli bartii camaliyadu ay ka dhacday cabdulaahi oo diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ee maraykanku uu leeyahay ay soo gaarayaan halkaasna ay ka daabulayaan midadka iyo dhaawacyada ciidamadan huwanta ah ee maanta khasaaraha xoogan kula kulmay camaliyadan nafuurnimo kuwaasi oo isbitaalada la geynayo halka kuwa kalena magaalada kismaayo laga sii qaadayo oo muqdisho iyo meelaha kale saldhigada maraykanka uu ku leeyahay lagu daabulayo camaliyadan istishaadiga ah ee ka dhacday deegaanka janay cabdale ee duleedka magaalada kismaayo durbadiiba waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin oo looga fadhiyo in tafaasiil intaan ka badan ay ka bixiso sida ay wax u dhaceen dhinacyada la weeraray ee isugu jira maraykanka kenyaatiga iyo soomaalida weli in kama aysan hadlin sida ay wax u soo gaareen waayahan dambe in sidaad la socotay cabdulaahi oo induleedka kismaayana waxaa ka dhacayay weeraro isxigxiga oo khasaaro badan sababay weliba dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa dhacay dhowr qarax oo lala eegtay ciidamada maraykanka ah iyagoo ku waaya gawaari gaashaaman meydad iyo dhaawacena ay ka dhaxleen weeraradaasi ay geysanayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin howlgalkan wuxuu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha jubbaland uu ku sugan yahay magaalada muqdisho muqdisho oo kulamo uu kula leeyahay shisheeyaha iyo madaxda ugu saraysa dowladda federaalka axmed madoobe mar uu shalay la hadlayay aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu u sheegay in kismaayo iyo meelaha maamulkiisa uu ku sugan yahay ee jubbooyinka ka tirsanna uu kaga soo tagay dad uu ku sheegay inay sii wadaan howlgallada oo uu la jeedo maraykanka iyo xulafadiisa wixii tafaasiil dheeraad ah ee kusoo kordha camiyadan oo faahfaahsan wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan kusoo gudbin doonaa howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ayaa ka kala dhacay gobolada gedo jubbada hoose iyo weliba magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo milatari oo beegsaday ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa ka socda wadamada kenya iyo etoobiya ee jooga gobolada jubbada hoose iyo gado jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen difaaca ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka cabdila biroole ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka waxa uu ahaa mid culus oo in muddaha socday waxaana loo badinayaa in waxyeello kala duwan gaarsiiyey ciidamada kenya ee qaybta ka ah duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dalka soomaaliya goobaha ay shisheeyuhu ka joogaan gobolada soomaaliya iyo caasimadda waxaa ka dhaca weeraro ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo hoy iyo nasashaba u diiday ciidamada shisheeyaha dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada xabashida ah ee heysta degmada baardheere oo ka tirsan gobolka gado wararka naga soo gaaraya baardheere ayaa waxay sheegayaan in askarta etoobiya ee degan garoonka diyaaradaha ee degmada laga weeraray dhowr jiho dagaalka ayaa in muddaah socday iyadoo la maqlayay hubka culus iyo midka fudud ee la isku adeegsanayay ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay khasaaraha gaaray itoobiyaanka ciidamada xabashida ayaa gumaysi ku haya bulshada ku dhaqan degmada baardheere waxaana ay dib u dhigeen horumarkii ay dadku hiigsanayeen ka hor inta aysan iyagu qabsan sidoo kale rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay ku toogteen sargaal ka tirsan ciidamada asluubta ee u qaabilsan ilaalada xabsiyada sargaalka la toogtay waxaa magaciisa lagu soo koobay guray waxaana lagu toogtay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho sargaalkan wuxuu ka mid ahaa ciidamada ilaalada xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku xiran yihiin maxaabiis loo saariyey falal aanay gelin ama ku lug lahayn dagaal u dhexeeya maleeshiya beeloodyo ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo ciidaru sabriye xaaladda deegaanka xananbuuro iyo qalanqalle ee gobolka galgaduud ayaa maanta yara xasiloon kadib dagaallo shalay ka dhacay deegaanka oo u dhexeeyey laba maleeshiya beelood oo kasoo jeeda dhuusamareeb iyo cadaado waxaana la aaminsan yahay in dagaaladaasi habka qabiil u abaabulan ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug waxaa la sheegayaa in ay jiraan dad ku dhaawacmay dagaalka ee ka tirsanaa dableydii labada dhinac oo u dhexeeya dagaalka kuwaasoo meelo kala duwan gurmadka helayay deegaanada maamulka galmudug waxaa kusoo noqnoqda dagaallo qabiil waxaana xusid mudan dagaallo bilo ka hor ka dhacay isla goobta in uu ku dhintay dad uu jiray wasiir hore uga tirsanaa maamulka galmudug xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa bilaabay inay isku eedeeyaan qowmuluud iyo jaajuusnimo cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya inkasta oo dowladda federaalku ay horay u meelmarisay xeer xalaaleynaya dhaqankii xumaa ee lagu halaagayay qoomkii nebi luud calayhi salaam ayaa haddana waxay xildhibaanadu bilaabeen inay si shakhsi ahaan isugu eedeeyaan arrimahaasi cabdirashiid xidig oo ka mid a baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa xildhibaanka kale ee la yidhaahdo daahir amiin jees oo ku eedeeyey inuusan rag ahayn dumarna ahayn xidiga oo ka jawaabayay hadal eedeen ah oo dhowaan ka soo baxay jeesow kuna wajahnaa axmed madoobe ayaa waxa uu yidhi amin jeesow runtii qofku inuu ka lumo dariiqyadu iskaga darsamaan mushkiladeeday leedahay historiga jeesow marka la fiiriyo jeesow waxayd inuu ka dhunto maxaanku idhaahdaa saxaafadda iyo bulshadu meelaha isaga timaado inuu ka dhuntay ahayd inuu yimaado oo public ale uga hadlo meelka dhac bay ku tahay shacabka soomaaliyeed oo dhan iyo ummadaha islaamka oo dhan inagoo og inuu shakhsiyan taageeray jinsiga dadka jinsiga inay xataa isguursan karaan inuu taageeray marka jesow de aniga si aan ugu jawaabo ma aqaano sababtoo ah dhinaca uu bulshada bulshadu waa laba qaybood waa maxaanku idhaahdaa jandarkooda lab iyo dhadig marka dee si aan ugu jawaabo ma aqaano qofku markuu nin yahay sida loogu jawaabana waa la yaqaana hadduu dumar yahay sida loogu jawaabana waa la garanaya marka meel udhexaysa aniga si loogu jawaabo ma aqaano daahir amiin jeesow oo dhowr sannadood ka hor ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aada u xayeysiiyey dhaqankii qowmuluudka oo uu ku tilmaamay horumar aysan weli gaarin soomaalida markay is rabaan waxaa loo furaa tababarka hortaa la siiyaa waktiyaa la siiya oo waxaa la yidhaha trainingaa la siiyaa si dabeecadda qofka aad isku cusubtihiin loola qabsado oo sidii laba qof oo isku cusub dabeecadooda siday usa qaban lahayd ayaa la baraa sida haweenka naagaha ah, naagaha guursana laasbiyaana la yidhaahdaa eh, ilbaxnimadiyaa siyaadi marka arrimaha noocaasa inay waddankeena ka dhami yihiin laa shakila waa waan aaminsanahay dowladda federaalka xildhibaanadeeda waxaa ka mid a kuwa si cad bannaanka u soo dhiga waxyaabaha yurubta iyo ameerika ay kala yimaadeen una istaagay inay bulshada ku dhex faafiyaan iyo qaar si qarsoodi ah ku wata howlahooda hase ahaate ee waxaa xusid mudan in markii ay isku dhacaan ay soo bandhigaan siraha ay iska hayaan ee ka daahsoon bulshada saddex sannadood ka hor waxaa internetka lasoo dhigay muuqaalka xildhibaanad hore nasro cabdisalaan oo shan iyo toban sannadood ka hor ka baxday diinta islaamka oo afkeeda ka qiraysa inay kiristaamowday saacado kadib eedeyntii loo jeediyey daahir amiin jeesow waxa uu dhankiisa soo saaray hadal ka dhan ah cabdirashiid xidig isaga oo ku eedeeyey inuu jaasuus u yahay dowlado shisheeye xidig waa saddex kaare shalay tigrey u shaqaynay oo jaajeefus asuu ahaa maanta waxaas u shaqaynayaa een, muxuu ahay imaaraad iyo iyo iyo muxuu ahay iyo kenyaati hadba ninkii ku shubto fadlan igu shubo lala sheega waa kalundiga oo oo profesor dalxa uu sheegayo waa meel walba kalundi asagoo taagan yahay haddii intaad maraayad qaadatid ataay aad xiratid aad isku cabirtid ee muxuu ahay een, sawir aan jirin aad isku cabirtid xidigow dhibkeeda ay leedahay miisaan issaar maraayad qaado inaad caato tahay is ogow waxaad la doodaysa oo aflagaadada aad ula soo doonantay waa daahir jeesow oo inaad muslim tahay inaad gaal tahay toone anay dembi liiga qorimaa akhlaaqdaada laakiin waan ogahay inaad jaajuus aad tahay inaad hadda laba saddex kaaro tahay mar walba oo ay isqoomaan golayaasha dowladda federaalka waxaa midbaka kale uu ku dhaleeceeya jaasuusnimo kiristaannimo kaluundi iyo qowmuluudnimo tan oo ah wax ku cusub soomaalida dhexdeeda walaayadda islaamiga ee jamaami ayaa dowlad diini ah waxay u qabatay qaar ka mid ah xoogsatada degmada ku dhaqan warkan waxaa inoo faahfaahinaya mahad cubeyd cali dowradan oo si gaara loogu soo bandhigay faa'iidooyin ku saabsan habka dukashada salaada ayaa degmada jamaame loogu soo xiray dadka muruqmaalka ah dowradda oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay kontameeyo ka mid ah xoogsatada degmada qaarkood ayaa waxay inooga warrameen waxyaabihii ay ka faa'iideen magaceyga ibraahim isaaq naasir aa la dhahaa uyu waa la i yaqaanaa doori saddex beryaan qaadanay si wanaagsanaan u qaada salaada si la dukanaayo alxamdulilah waxaan jecelnahay laba sitimaan ka baxday hataa inaan lagu soo xeliyo sidaasaan jecelnaa dowlada waxaa noqday wilaayada jubbooyinka sida jamaam magaceyga waxaa la yidhaahdaa ib abukar xasan fara badan oo kontamada dhan ayaan meesha fadhinaa dowlada waxaan ka soconay macnaa sidii salaada salaada ayaa iyo faataxa saddex bir ayaa doori noo socota annaga macalimiin dad oo jira xamaaladka ee kareetaley ayaa meesha wada fadhinaa aa wilaayada meesha joogta maasha allah alxamdulilah macnaa doori dadka soo as-aasi cumri caafimaad ayaan urajaynaynaa farxadaana aad iyo aada u wanaagsan taha dad isku duwanaan nahaa maasha allah alxamdulilah dowladan doori kasiib weyn inaa noo dhiga ayaan rabnaa weli maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa had iyo goor juhdi ku bixiya sidii uu kor ugu qaadi lahaa wacyiga aqooneed ee bulshada isagoo xoogga saara dhanka diinta dowladda federaalka ayaa doonaysa inay dhaqaale xoog leh ka samayso ardayda magaalada muqdisho oo intooda badani ay sheegtay in ay ku dhaceen imtixaan laga qaaday cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya maalintii shalay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa soo saartay warar qoraal ah oo ay ku sheegtay in ardayda wax ka barata magaalada muqdisho intooda badan ay ku dhaceen imtixaan laga qaaday sanadkan waxa ay sheegtay in tirada guud ee ardayda ku dhacday imtixaanka ay gaarayaan siddeed kun balse intooda badan ay yihiin kuwa muqdisho sarkaal ka tirsan wasaaraddaas ayaa hadalkan ka shaaciyey kulan shalay ka dhacay mid ka mid ah xarumaha dowladda federaalka waxaa imtixaanka ku haray oo ku dhacay siddeed kun shan boqol iyo konton oo u dhiganta boqolkiiba labaatan iyo shan dhibic soddon iyo shan gobolka banaadir imtixaanka waxaa u fadhiistay labaatan iyo shan kun afar boqol afartan iyo sagaal arday waxaa gudubtay toddoba-iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo lix arday waxaa ku dhacday toddoba kun siddeed boqol toddobaatan iyo saddex arday in badan oo ka mid ah ardayda magaalada muqdisho ma gelin imtixaanaadka khasabka ah ee dowladda federaalka halka kuwa galay laga qaaday lacago baada haddana loo sheegay inay dhaceen sidoo kale dowladda federaalka ayaa ardayda dugsiyada sare ka baxa ku farad yeeshay inay qaataan shahaadooyin ay iyadu wadato kuwaasoo ardaydu ku iibsanayaan lacago xaddhaaf ah ardayda hadda lagu sheegay inay imtixaanka ku dhaceen ayaa waxaa u furan inay iibsadaan natiijooyin been abuur ah iyo shahaadooyin sida laga soo xigtay mas-uul xog ogaal ah oo ka tirsan dalladaha waxbarashada ee xamar waxaana muuqanaysa in dowladda federaalka ay dhaqaale ka sameynayso dhanka waxbarashada manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa meesha ka saaray culuumtii diiniga ahayd isagoona dhiiragelinaya thaqaafada wadamada reer galbeedka iyo etoobiya waxaana buwaagta taariikhda ee dugsiyada sare aadka loogu xayeysiinayaa madaxdii soo martay etoobiya hooyo waayeel ah oo raggii ay dhashay raqdood iyo ruuxood weysay kadib markii kenya ka afduubatay ayaa muujisay murugada arrintaasi ku reebtay abubakar ibraahim geedde ayaa ka warramaya iyadoo bulshada ku nool dhulka soomaaliyeed ay gumaysiga ku haysato dowladda kenya ay kusii badanayaan dhibaatooyinka ay askarta kenya ku hayaan dadka soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan ayaa waxaa dhowaan magaalada gaarisa lagu afduubtay afar wiil oo wada dhashay haweenay waayeel ah oo dhashay wiilasha la afduubtay islamarkaana ka mid ah dadka ku nool magaalada gaarisa ayaa ka hadashay dhacdadan iyadoona sheegtay in wiilasheeda ay afduubteen ciidamada booliiska kenya ugu horeyn hooyadan soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixinaysa dhibaatadii ku dhacday afar wiil oo isla dhalatay oo walaale yaa layga qaaday jaal iyo cirib meel ay dhigeen lama hayo marka rag iyo ruux haddaan meedkiis meedkooda keli aan heli lahaa toddoba mid wuxuu ka tegay toddoba iyo toban cunug oo ayadood oo aniga ka ah oo boqol jiraba iyo dad ka tegay habeen ma horgi dalaal ma ergeli jidka unba intaasna waxun amaan maqashaa unbaan leey kenyada ciidankeebu dadka qabta intay iskaas taraxaan oo qabowsadaan bay sariir wanaagsan ku seexanayaan annagana ilmaha inaga gaajo iyo rafaad baa dhamaynaya meel ay dadkaa geeyeen xabaslihi lagu keenan ood aragta waa ayaan meel lagugu sheegana waa ayaan dadka hadday dileen oy dhameeyeen sidoo kale waxay ka waramaysaa xanuunka ay dareemayaan iyada iyo qoyskeeda islamarkaana ku aadan weysmada wiilasheeda hanoo sheegaan annaka ilaahay baa shalayba na siiyey waan ka samraynaa oo wax ilaahay u qore marka hooyo macaanow murug adduunka fadhigana hanta waan ka kacilaahay waan beelashaan u oynahay wiilasha ma hayo rag lama ruux lama hayo ilmihii ogooma oo majaajulada toddoba iyo toban cunug walaa aano macaan ma kula yar tahay waxyan iyo wax weyn ba isku dhex jiraan gabdhihii baa la rafaaday ayaanoo kolba meel kolba meel wax ka diyahay dowladda kenya ayaa dhibaatooyin fara badan waxay ku haysaa dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay gumaysiga ku haysato waxaana halkaasay horay iyo haddaba uga geysatay dhacdooyin falxun oo ay ku gumaaday dad badan oo soomaaliyeed bishan iskuullada dalka ingiriiska oo ay dhigtaan carruur muslimiin ah oo ay ku jiraan kuwa soomaaliyeed ayaa waxaa ka bilowday casharo ku saabsan qowmuluudka maxamed daahir calasow ayaa mar kale warkan inoo haya bishan miilaadiga gudaha dalkaasi ingiriiska waxaa si rasmi ah kaga bilowday duruus ku saabsan qowmuluudka oo lagu dhigayo iskuullada ku yaala gudaha dalka ingiriiska iskuulladaasi waxaa ka mid ah kuwo ay dhigtaan ubad soomaaliyeed oo aad u da'yar nin jooga dalka ingiriiska oo ka mid ah waalidiinta la afariirsan ayaa sheegay muddo kadib in si rasmi ah waddankaasi looga dhaqangeliyey in ubadka loo dhigo cashiro la xiriira qowmuluudka oo in muddo ah ay ka shaqaynayeen dadka u ololeeya ficilada qowmuluudka oo qaarkood ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in manhajkan loogu talagalay in lagu marin habaabiyo oo lagu baadiyeeyo carruurta kuwaasoo inta ay yaryihiin maskaxdooda lagu shubayo wax wanaagsanna looga dhigayo qowmuluudka maadaama la furay iskuullada kala duwan ee waddankan ingiriiska waxaad moodaa in waalidiintu ay cabsi aad i aad u weyn ay ku jirto oo ay cabsanayaan carruurta waxa ay runta aad ay kaga baqayaan cashirada loo yaqaano qoomuluud oo iskuullada waddankani bishaan sebtembar runtii loo dhigi doono ardayda marka cunug yar oo da-diisa ay jirto afar sano marka lagu bilaabo in la yidhaahdo wiil wiil waa uu guursan karaa gabarna gabar waa ay guursan kartaa waad dareemi kartaan xanuunka ay leedahay ulajeedadooda ugu weyn waxa ay tahay carruurta in maskaxdooda la bedelo inta yarto ay freshka yihiin laga dhaadhiciyo waxyaaba runtii aan ilaahi subxaana watacaala aan raalli ka ahayn waalidka soomaalida hore ayaa loo fududaystay waalid kasta intuu doodayay ama la isdaba taagnaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ingiriiska waxaana uu ku dhaliilay inay ka gaabiyeen ka hadalka waxa ay diintu ka tiri ficlada qoomuluudka iyagoo ku mashquulay siyaasad iyo wax la mid ah xilli ubadkii jadwalkooda waxbarasho loogu soo daray duruus la xiriirta qoomuluudka culammada ku nool waddankan ingiriiskan waxaad moodaa inay arrintan aada u fududaystaan oo qaarkood ay ku leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa inaan ka hadalno midiya waa sharaf daro in culimmadeena ay runtii arrintan ay ka gaabsadaan culimmadii waxaa runtii ay ku wanaagsan tahay markii xaalad noocaan oo kale ay jirto inay dadka ay guubaabiyaan loo sheego wixii looga hortagi lahaa arrintan maxaad qabataan lais yidhaahdo laakiin waxaad moodaa inaysan hawshii laga raba aysan guda karin subxaan allah waalidiin badan ayaa carruur ku dhalay qurbaha halka kuwo kalena ay ubadkooda geeyeen dalalka shisheeye waxaana ubadku ay noqdeen kuwo ku dhacay gacanta dowladaha shisheeye kuwaas oo wakhti kasta dugsiyada kula nool carruurta ay dhaleen qoysaska kirishtaanka ee waddamada reer galbeedka waayihii dambe waxaa aad u soo batay oo baraha bulshada qabsaday dad soomaaliyeed oo ku dhiiraday inay ku dhawaaqaan inay ka baxeen diinta islaamka dadkaas oo ah dad waaweyn ayaa la bedelay maskaxdooda oo ay ku faanayaan inay qaateen diinta baadilka ah ee kirishtanka ma ahan wax la mahdiyo oo la soo dhoweeyo waxa laga filan karayo carruurta soomaaliyeed ee iyagoo aanan si wacan u korin lagu barbaarinayo qowmuluudka wax xuno looga dhigayo diinta islaamka taa beddelkeedana loo ammaanayo diinta kiristaanka waddamada reer galbeedka ayaa walaac xooggan ka muujinaya cudurka safmareenka ah ee corona oo weli kusii fidaya warkan waxaa inoo haya maxamed ismaaciil dalka ingiriiska wuxuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee cudurkan saameynta ku yeeshay marka loo eega waddamada kale ee qaaradda yurub waxaana afar iyo labaatankii saacee la soo dhaafay dalkaasi laga soo calaameedeeyey saddex kun oo kiis oo koronafirus ah taasoo tirada guud ka dhigaysa saddex boqol afartan iyo toddoba kun boqol konton iyo labo bukaan ah dalka ingiriiska waxaa ku nool soomaali badan waxaana lasoo sheegayaa in qudhooda saameyn ku yeeshay xanuunkan laamaha caafimaadka ee dalka ingiriiska ayaa lagu dhaliilay inay isku dayaan inay marar badan qariyaan faafitaanka cudurka dhanka kale waddamada ugu badan ee cudurkan faraha kulul ku haya waxaa ka mid ah dalka maraykanka kaasoo guud ahaan soo ritay in ka badan lix milyan afar boqol iyo lixdan iyo kun afar boqol labaatan iyo kow oo ruuxa sidoo kale dalka yukrain ayaa kaalmaha hore kaga jira kiisaska koronafirus wuxuuna guud ahaan soo ritay boqol soddon iyo sideed kun iyo lixdan iyo sideed haddaba guud ahaan caalamka waxaa cudurkan ugu dhintay siddeed boqol siddeetan iyo toddoba kun lix boqol labaatan iyo sagaal ruux waxaana ay dadkaasi u badan yihiin kuwa ku dhaqan yurub iyo qaaradaha kale ee ameerika iminkan waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa hoosudhac dhaqaale oo soo wajahay mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ee ku yaalla waddanka sacuudiga shirkadda aramku oo ka mid a shirkadaha waaweyn ee soo saara shidaalka ayaa sheegtay inay yarayn doonto shidaalkii ay u dhoofin jirtay waddamo badan oo ku yaalla qaaradaha aasiya iyo yurub maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ayay shaacisay shirkadda aramko in hoos u dhac ku yimid shidaalkii ay u dhoofin jirtay waddamada khaliijka waxaana ay sheegtay inay yarayn doonto konton barmil oo ay u dhoofin jirtay waddamadaas sidoo kale shirkadda aramko ayaa sheegtay inuu hoosudhac daran ku yimid qiimaha shidaalkii ay u dhoofin jirtay waddamo dhaca qaaradda yurub kuwaas oo ay sheegtay inay yarayn doonto shidaalkii ay u dhoofin jirtay dhaqaalaha adduunka ayaa u muuqda mid hoos u sii dhacaya iyadoo dowladaha waaweyn ay isku dayayaan sidii ay midba midda kale uga dhaqaalo badin lahayd xubinta ganacsigana intaas hay inoo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta